xajaalis goor adigu maqribka hortiisiya yaa waxaa soo weeraray laba nin oo bastoolada wadata laba wiil oo bastoolada wadata rasaas bayna la dhaceen rasaastiina waxay kaga dhacday afka iyo iyo kolley garabka iyo meelahaas meesha shil ka dhacayna waa xagee xabadaha laga rusta xagee buu joog maraya markaas maalka
wuxuu marayay hotel mudug agtiisa hotel mudug dablada xabadaha ku dhufatay iyaga wax khasaaraa miyaa gaaray
waxaa hadda aan xog ku helaynaa in mid dhaawac yahay oo dhabarka xabada kaga taal wararka sheegaya inay dhinaca galmudug u carareen maxaa ka jira waa sax weeye dhinaca galmudug bay galeen mid baan dhaawac oo sidaan nalo naloo sheegayo dhabarka xabada kaga yaa dhaawacay marka midka dhaawaca lagu sheegay dadweynihii meesha joogay baa dhaawacay oo qaar ka mid ah oo oo la dagaalamay kadib ma la qabtay dhaawaciisi mise waa baxsaday
dhinaca galmudug buu jiraa dhinaca galmudug hadda waxaa la sheegaya isbitaalka inu gaarkacayo kaga jiro isla markaasna qaliin in marka lagu sameynayo adigu isbitaalkaa kusugan tahay bal xaaladiisa ka waran hadda hadda isbitaalkaan anigu joogaa waana dhaawac haddeerna weli waxba lagama sheegi karo